shirka madalla talladowka qaran ee lamadii maalmood ee lahadhaafi ku dareeray magaalada kismaayo ayaa hirmiyado madaxda soomaalida ee deerna bal is-afgarad ee kureed markii lamadii maalmood ee ankadi dambeeyey iyo lahaayeen kulamo gaargaara oo lanku hadalaya nooca doorashada ee dalka ku dhihi korta madalle shirka ama madaxda shirka ku-qiibgale iyo weli kashal aragti gadiisan habkalaan xolow baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare iyo weliba aqalka hoose aqalka hoose way bana muugatay inay madaxda iyo geekaa ku ambabaxa doonaan magaalada kismaayo iyo oo ndeerna wal heliis dhabe oo la taabado kora iyadoona sharkaasay la sheegay inay ilaa iyo hataankuban wal natiijo la taabado kora wararka la helaha qaarashooyo weyba iyo sheegahayana inay weli madaxda iyo kashalgadiisyiin fikrado shalgadiisan sida gaar ahaan sida baarlamaanka lahan xulo doonaan haddii haada fadi deegaan iyo haddii lakasala ay fadiba nidaamka afar dhabiisan shan ama four pointy five saasoo kale aragtidan iyo weyba xusid mudan saasoo kale arrintan iyo weyba xusid mudana inay aqalka sare ee odayaalka xuloosho lakasala iyo doonaa sida shirka laka sheegaya tumiis yeedka gobol waybana dhaniyaalka wadada fikrado shalgadiisan iyo qabaana inay xulowka lakaweela tire isla eg oo dadka soomaalida an wada dhanyiin